جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkayna subax waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya toogasho dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa ka dhacday kiniisad ku taala magaalada minneabolis ee cariga maraykanka maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro sharci ah usoo gebagebeeyey dufcadii koowaad ciidamo ka tirsan xisbada oo loogu talagalay inay ka howlgalaan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowro sharci ah usoo gebagebaysay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa daah furay tartan cilmiyeed dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay shanta bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayna subax iminkana isagii oo fidsan sargaal ka tirsan xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame abusheyba iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka sida ba-an uga soo horjeeda ayaa waxaa mar kale eedeyn xoogan xukuumadda gurgurta u jeediyey murtad axmed ciise cawad oo ka mid ah xubnaha kasoo horjeeda nidaamka gurgurte isagoo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in xaaladda dalka uu marayo ay tahay mid liidata islamarkaana xaalad jahwareer ah ay bulshada soomaaliyeed gelisay xukuumadda gurgurte wuxuu soo hadal qaaday awoodda ciidamada mujaahidiinta isagoo sheegay inay allaha fadligii mujaahidiintu ay ka xoog badan yihiin intii hore ayna qabsadeen dhul hor leh murtad axmed ciise cawad oo sii hadlayay ayaa sheegay in sidoo kale kooxda riddada ay hurinayso colaadaha iyo iskudirka bulshada soomaaliyeed dhexdeeda shabaab xaaladoodu say ahayd maanta shabaabkii waa kasoo xoog waa ka xoog badan yihiin intii khalkhalka amni waxaa ka mid ah in dalka meelo badan oo ka mid a colaado xukuumaddu sababtay ay ka jiraan waad ogtihiin baan u malaynayaa gado dagaalada ka dhacay raas maxaan dhahdaa raas kamboni beled xaawo iyo meelo la mid ah ilaa magaalada xamar nafteeda ay ciidamadii ciidamo soomaaliyeed isku leynayaan waa khalkhal amni marka laga soo tago xaaladda aynu ognahay oo xamar iyo dalka intiisa badan ku sugan yihiin magaalada xamar uusan qofka caadiga ahi siduu rabo u socon karin ama u noolaan karin khalkhalka legitimacyga waa soo sheegnay oo waxaa weeye ama khalkhalka sharciyadda xukuumaddii waxaa ka dhiman wakhtigeedii siddeed bilood lamana oga si doorashada soo socotaa ee u dhici doonto
hadalka murtadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sidan oo kale eedeymo kala duwan xubnaha mucaaradka riddada ah ugu jeediyeen kooxda riddada xilli meeshii ugu xumeed uu gaaray isqabqabsiga ka dhex jira dabadhalafyada soomaalida mahadsanid walaalka maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duuro sharci ah usoo gebagebeeyey dufcadii koowaad ciidamo ka tirsan xisbada oo loogu talagalay in ay ka howlgalaan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cabdiqani moxamed ayaa noo sii ambaqaadaya warbixinta warkaas xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe halkaas oo dowro socotay in ka badan lix bilood loogu soo xiray ciidamo ka tirsan xisbada oo loo diyaariyey inay ka howlgalaan degmooyinka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ciidanka xafladda loo dhigay ayaa soo qaatay duruus caskari ah iyo mid sharci ah waxayna ciidamadu ka kooban yihiin toddoba qeybood kuwaas oo mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diyaariyeen inay u adeegaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka ay ka howlgali doonaan dufcada koowaad ee ciidanka ayuu maktabka xisbada ku wareejiyey wilaayada jubbada dhexe waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo warbaahinta islaamiga ah ugu horeyn xafladda waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan dowrada loo soo gebagabeeyey dufcada koowaad ee ciidamada xisbada oo lagu wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ciidanka halkan fadhiyo wuxuu soo qaatay dowro socotay muddo lix bilood iyo bar ah dowradan waxay soo martay ilaa iyo saddex marxaladood oo ay kow ka tahay marxalo caskari ah marxaladda labaad ee xigtay waxay ahayd marxala mihaniya oo lagu baraayey loona tababarayey ka xisba ahaan iyo shaqooyinkii ay lahaayeen inay u gutaan si nidaami ah oo waafaqsan sharciga allah subxaanahu wa tacaala ciidanka waxaa loo qaybiyey ilaa iyo toddoba qaybood qayb walbana waxaa loo tababaray oo takhasus loo siiyey shaqada uu ka shaqay doono qismigaas qaybaha loo kala dhisay ciidankan ee loo qaybiyey ee takhasusaadka loo baray waxay kala yihiin sida tan kow hay-at alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qismiga labaad waxaa waaye qismu lxawaajis ciidan u tababaran kontaroolada sida loola tacaamulo bulshada musaafiriinta ee kontaroolada maraayo kuwa soo gelaya wilaayaadka iyo kuwa ka baxaya intaba qismiga saddexaad waa qismiga loo yaqaano qismiga mixdarka ama qaybaha qaabilsan oo biyada iyo dhegaysiga dacwadaha iyo u kala garqaadista bulshada u soo dacwo tegaydo saldhigga inta aysan dacwadu gaarin maxkamadda qaybta afaraad waa qismi loo tababaray qismu sujuun ayaa la yidhaahdaa qismiga shanaad waa qismulmaxaakim waa ciidan u tababaran sida maxkamadaha iyo dadka u soo dacwo tegaayo loo kala agaasimo qismiga lixaad waa qismiga loo yaqaano almuruur ama taraafiko qismiga toddobaad waa qismiga saldhigyada loogu talagalay iyo inay la tafaaculaan qadaayaadka ee mar walba soo cusboonaanayo hadday tahay sugista amnigii guud ee magaalooyinka sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dardaarano u jeediyey ciidamada cusub ee dowlada loo soo xiray iyo bulshada oo uu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka waxay noqon kartaa nasiib wanaagsan oo ilaahi subxaana watacaala uu qadaray wilaayada jubbada dhexe ayay noqon kartaa jaanib kale markii laga eegano waa imtixaano shaqo markii lagugu bilaabo imtixaan waa iska noqon kartaa ilaahayaan uga mahad celinaya annaga farxad weyn inoo tahay in innagana lagu bilaabo maadaama hadda dee wilaayadeena ilaahay uu siiyo tamkiin oo hadda maxaafado ka mida aysan ka maqneen annaga farxad weyn iyo inoo tahay go-aanka markuuna soo gaaray qiyaadaha xaggeeda naga soo gaarana aad ayaan ugu faraxno waan soo dhoweyn qismigan oo baabuurta oo kale gaadiidka xisbada muruurka oo kale culeys badan ay naga haystay magaalooyinka waaweyn saddex marka gaadiidka iyo mootooyinka iyo dadkuna ma yaqaanaan uma laylisana saadka iyo jidka ka leeyihiin qaabka loo maraayo xiliyada la istaagayo meelaha la istaagayo baakinada iyo meelaha munaasabku ahan oo dhan maysan aqoonin waxay weyna soo kordhintaa bulshada muslimiintana waxaan u dardaarmayaa ciidamada muslimiinta ee juhdi intaa leeg lagu bixiyey iyagaa loo diyaariyey inay garab u noqdaanoo la shaqeeyaano amniga kala shaqeeyaano awaamiirta ay siinayaan ay qaataanoo wada shaqeyn wanaagsan ay kusoo dhoweeyaan shacbiga muslimiinta guud ahaan ku codsanaya ciidankana waxaan u dardaarmayaa walaalahood inay u dhimriyaan oo u naxariistaan shacbigu waa shacbigoodii dadku waa dadkoodii waa yeelkoodii inay waalid ka dhigtaan kan la-ayniga ee la da-dahan inay walaal ka dhigtaan ka ka yarna dee carruurtooda kale ay ka dhigtaan sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah kana mid ah dadkii munaasabada lagu casuumay ayaa goobta kelimadan ka jeediyey dadka waxaa ugu khayr badan doonka markuu ilaah kaa soo horbaxo alle ku xasuusiyo kuwana ku ilaah idin xasuusin lamaan leenahay marka idinka soo horbaxaan alle idin xusuusiya nin walba munkarkaad ku jirta faraha kala baxa kuna caawi hadday salaada wakhtigaa dadka amril war salaaddii baa joogta ay leeyihiin u fudaydi orod wakhtigeeda adigu la qabso ilaahay dartii subxana wa tacala u dhaqaaq kuwanna waa kuwii tacaawunka waa tacaawun waa aadaankii salaada dhacayay oo kaleeto asalaatu khayru min annam kulahaa oo kaleeto xaya cala salaa xaya cala alfalax kuwani sifadaasay xambaarsan yihiin salaaddii wakhtigeedii baa gaadhay guusha wakhtigeedii baa gaadhay ilahay xaggiisaa loo soo orday gaadhay ummadda waxaan leenahay hana ku farxaan waa wiilashoodii waa midhahoodii waa ubadkoodii waa beerkoodii qayb ka mid a waa raggoodii waa mustaqbalkoodii waa dadkoodii waa awlaaddoodii waa ardaydoodii ummaddu ha ku faraxdaan leenahay kuwan kale fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun malaaq biyey oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus wuxuuna sheegay inay baahi weyn u qabeen ciidan si gaar ah loo diyaariyey ayna soo dhoween doonaan ciidanka cusub ee xisbada lana shaqeyn doonaan ciidankan xaqiiqda runtii waxaan u qabnay baahi aan la soo koobi karin maxaa yeelay ummadda maanta markii kuntum khayran ummati marka leeyahay manaa waxyaabaha loo yidhi waxay tahay indka macruufka la farox maanta laga reebo waa kuwii maanta dadka bulshada ah ee aan hogaamino inay iyaguna faraan ka reebaan xumaanta macruufkana faraan marka waa wax aan sugaynay xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanay xarakadeena wakhtiga ay bixisay iyo sida ay walaayadeena ay kaalintkood u dhigtay oo u horumarisay waxaan leenahay waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa insha allah wax badanna waxaan jecelnahay inaan inay bedeli doonaan annagana habeen imaan waa garab taagannahay waan la shaqayn doonaa bulshada naga dambaysana waxaan leenahay dadkan waa wax loo baahnahay waxaan leenahay soo dhowaada waan idinla shaqaynaynaa bulshadana waa insha allah waxaan ballan qaadaynaa ama iyaguna ay noqon doonaan kuwa u hoggaansama qabtana shaqada loogu taga insha allah diyaarna ah waxay tani qayb ka tahay dadaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixinayso horumarinta bulshada soomaaliyeed ee ay mas-uulka ka tahay mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagebaysay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramaya dowradan oo loogu magacdaray sacad ibnu khaythama waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay dhammaan samadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha disow oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool waxayna dowrada socotay saddex maalin oo xiriir ah muddadii dowladda ay socotay waxay samadoonnada iyo waxgaradka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana usii dheeraa muxaadaraad iyo baraarujinno ku aadan jihaadka inta dowladda ay socotay waxaa sidoo kale beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada dhex maray kulamo iyo waratashiyo ku aadanaa arrimo ay ugu waaweynayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta sare u qaaridda jihaadka iyo in beesha ay ku dadaasha midnimada dhexdeeda iyo daris wanaagga beelaha kale ee dariska la-a munaasabad gabagaba u ahayd dowladan oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee bakool culumo iyo maamulka islaamiga ee degmada tieglow sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa ugu horeyn kelimo tawciye ah ka jeediyey munaasabadda marka in ilaahay subxaana watacaala ku obsano fi siri walcalan waa laka badbaado adduunya aakharaba adduunka laka badbaado aakhara laka badbaado taqwada ilaahay subxaana watacaala taqwada ilaahay maka hirin makaan ama zaman maka hirin waqto kasto nin ilaahay subxaana watacaala laka obsad maadaama nuqabile iyo khuluq wanaagsan dadka lakala dhagamo xuluqda wanaagsana culimmada ma ereena badlu nada wa kaful ada wa talaaqat lwajh kaasaa ka kooban macruuf la dhiibo jaah iyo maal walinaga tooba ina dadka markaa laku reebado dhabka dalaaqatulwaji waji furfurnaa in lakala kulmo maadaama nuqabala iyo inin laka daydo nuqabaday horo sacad ibnu cibaadata iyo sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu khaytamata iyo usayd ibnu xudayr iyo saxaabad markaa saxaabadii nuqabada haayeen ininka dayno qaabkii on dhagama aan dhagno qaabkii oo markaa ballinjon oof yeeno ummado towjiiheeno ummado wal ambaraayeen un barno qaar ka mid a samadoonnada beesha disow ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona faahfaahiyey kutubada ay dowladda ku qaateen waxayna dhanka kale ka codsadeen wilaayada inay u soo celceliso dowraadka noocan oo kale ah un oo ana reer disow jefooyinshay kuman ana reer bakool may buahan faa'iidooyin badan ya intan kuya ku qaadani may falaana inti haddii ilaahay ogolaadon ani deeganka una ku koynayna diintasaana ka faafayna dadkana jihaadkana aan jeedana wala humaagana dadka ku reebna maslaxaada adduunyada iyo aakhiraba una ka dadaalna numeelon mayba roogna sida maalamood ya dowrana ninkahaay dowradaas oo magaaja ay sacad ibnu khaysamata magaaja ay shicaarjan ay wajacalnaa lilmutaqiina imaaman dowradaasa sida maalamood ka qaadani katubada onanin akhriyay un eed un faa'iidoysani la'raw kataawul jihaad wa falaa'ilihi kutubkaas iyo laysul khariib lamadaas kutubananin akhri eeda un faa'iidoysani dowradun dadkaad taka jari ma ayina reer disow malaagadii isamadoomadii eeda faa'iido unkula kologni eeda wanaag unkula kologni ilaahay kamaasan intihanin qalgaaladii oo mas-uuladaan haaydi yee ilaahay inkama hadiyaan baadalaahi oo inkama hadiyaan may kale oo osadaane ini dowradu markasan haniignaga saasan baahagna saasa mayn fadaana ini garabna niisii malaaqa guud ee beesha disow malaaq siidii xasan cabdulaahi oo gabagabada munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in beesha garab iyo gaashaan ay u tahay mujaahidiinta dhankeedana uusan cadowga ka soo geli doonin maybaa siin sheegan madiatiin walaayadii boqol ee islaamka beel reer disow may diyaarinkartaa biidnillaahi ilbaari in islaamka beelas reer disow higje adowkii ininku qoyna berje maybu aha adowka xankugal taasa diyaarinkarta qob ilaahay karaalinagad ilaahay may ku rajiyaan ini un walaa un sheegan un ku dhabayn taasa diyaarinkarta nafi maalba ini qabiilkii reer disow odaygii iyo dhallinyaradiis ini naftiyo huraan jihaadkii muslimiintii walaalaha garab teegamaan taasa diyaaranana biidnillaahi ilbaari hoob ilaahay karaalinagad dowladan loo qabtay beesha disow iyo kulamadan barbar socday waxay daba socdaan kulamadii iyo waratashiyadii muddo hadda laga joogo wax ka badan laba bilood ka qabsoomay magaalada boordhuxunleh kuwaasoo dhex maray nuqabada iyo culummada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islamarkaana loogu hadlayay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta iyo sare u qaadidda jihaadka lagula jira cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid abuxasaan ugu dambeyntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa daah furay tartan cilmiya dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaas inoo akhrinaya هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka furan goobo waxbarasho oo tiro badan kuwaas oo qaarkood hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan waxaana ardayda ku taxan goobahaasi waxbarasho ay isugu jiraan yar iyo weyn ka kooban rag iyo dumar bulshada qeybahooda kala duwan sannad kasta wakhtiyadan oo kale waxaa dhaca tartano xiise badan kaasoo si gaara ay uga faa'iidaystaan dadka wax ka barta madaariista ka furan degmadan dhowaan waxaa la daafuray tartanka dadka waaweyn kuwaasoo wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada boolofullay haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya mid ka mida guddiga ayaa sharxaya mayan fadhiina hameelin musaabaqa dhahmaro doonto ardayda madarasatulfurqaan gaar ahaan ardayda khamiis iyo jamaa walaa bardaayan musaabaqadaas may ogsantiina sanawiyan intii dhiyaaso sanad kasteebay dhiyaasu maqaasheena maylaa reehi musaabaqatu السنوية لتعليم الكبار وين ترتمد وانا افر مجموع مجموعة ما الى ريها اسماء بنت ابي بكر مجموعة لما ميوها سودة بنت زمعة مجموعة كلا سدحات زينب بنت جحش مجموعة فرادنا ما الى صفية بنت حيي مجموعة كسته مجموعة يمكن انا شاغني حتى فرته ميكا كوبنين ها لواتن ايو شنغرده كوبنين guud ahaan ardayda tartamaasu duuduub ahaan qoofliska daro insha allahu tacaala maywaha boqol arday waay wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isu goodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajeynayaan anoo magaahay uma cabdulaahi nool wilaayada islaamiga bahay gaar ahaan xaafadada buulfulay walka bardo madrasatu alfurqaan mayba geeg intan fidhiinan diyaarsana musaabaqa majmuucyaal badan lanka tartamo majmuucada magaashay maybuwa asmaa binta abibakar insha allah mayba rajeeyaan guul walaalo niila tartamano may baan rajeeyanee guul insha allah geega may baan diyaarsana tartan oo socda tacliimu lkibaar oo inay ilaa rays madarasada alfurqaan alasaasiya eena maarnay ka tartamayaan dadka oo maarnay dadka wiinka oo maarnay milo walka baraay oo haddana tartankaasna ee ka socda ee maktabada tarbiyatu wa tacliim iyana ka socdayaan in bilowdahay ilaahay subxaana wa tacaala haddii suurta geli may baan rajeeyane guul iyo rajeeyane oo maarnay kaalinta kooda insha allah haddii ilaahay karaalnagad qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo ay hostagto madarasada alfurqaan haddaba sidan ayay ku bilowdeen weydiinta su'aalaha tartanka majmuucatu asmaa bintu abubakar sidiiqna u noqonayso su-aashoodii saddexaad waxay u dhacaysaa sida tan dhegihiina fura akmilii haada alxadiis xadiiskan soo socda inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa can abi bakar sidiiq radia allaahu canh annahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل أكملي هذا الحديث وانفري يا سؤال فهمتين وأتكجاب عريض إن شاء الله هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع لمواهب ترنو إبداعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معي هرويدة علي حسن كصعد مجموعة أسماء بنت أبي بكر لترت معي سودة بنت زمع سؤالاتنا نويتي جوابتي أدين اسكدي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu asmaa bint abibakar radiallaahu canhaa oo su-aalaasna hayti xadiiskii haddaha la akhriyaaye dhammaystir su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddii amaba ka guulaysideyna laba derajo allaahu akbar
maamulka madrasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey tartankan xiisaha badan ee dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada hadda waxaa tartamaya laba majmuuco oo ka socda marka majmuucaadka afarta ah majmuucada asmaa bint abubakar sidiiq waa su-aashii midii lagu bilaabay majmuucada labaad waa sawda mida zamca waa loolan adag ayay dhex maraya musaabaqadan waxaad waxaan marka maraynaa musaabaqadii labaad sanadkii hore markaas oo dhan kun afar boqol afartan iyo lixdii rabiicu thaani ayaa waxaa galay musaa- musaabaqadii ugu horeysay hadda waa musaabaqadii labaad oo bishii safar maanta ayaa marka musaabaqadii u bilownay musaabaqa adag ayay marka dhex maraysa majmuuco kasta marka waxay ilaashanaysaa dowrkeeda in meelka ka gaabisa marka waa musaabaqo xamaas wadato marka waxaa ka dareemaysaa majmuucaadka shucuurkooda si ay yihiin iyo su-aalaha si ay ugu jawaabayeen tartankan wuxuu lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah iyadoona macalimiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay soo gudbinayeen su-aalo ku saabsan duruusta ay soo qaateen majmuucaadka uu ka dhexeeyo tartankan ugu dambeyn markii ay soo idlaadeen weydiinta min sideedii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday bismillaah laba majmuuco ayaa tartameen majmuucatu asmaa bint abi bakar sadiiq iyo majmuucada kale masawdatu bintu zamca radiallaahu canha waa laba qof haddiiba haa hardimaagna lanlayla dhiisya saa daraadiya logdinkogeeka mayka badideey adiuna ernu waa majmuucatu sawda bintu zamca radiallaahu canha maba derij ahaan maba sheendhisatay toban iyo toddoba majmuucda kalena toban iyo afar toban iyo afar iyo toban iyo toddobana waxay walindhehay siba shalgarodaasa macnaa waxaa loo ballansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay ka qaybgalayaan dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan
ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع
warbixinta warkiisana waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaanna waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu